waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta labada gole iyo martida sharafta leh ee halkan isugu timid aan hortooda ku caddeeyo afarta sano ay soo socota iyo halka aan doonayo inaan dalka iyo dadka u horseedo markaad codkiina isiisaan sidoo kale maanta waxaan horteena ka caddeynayaa qaabka aan u wajahayo dhibaatooyinka baahsan ee dalka ka jira mudanayaal iyo marwooyin dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag waxaana jira amni darro baahsan ciidankii qaranka oo aan daryeel lahayn nidaamkii dhaqaalaha oo burbursan cadaalad darro iyo musuqmaasuq baahsan masiibooyin dabiici ah iyo abaaro soo noqnoqda barakac joogto ah da-yartii soomaaliyeed oo dalkooda ka haajiraya ka cararaya qaar badanna ay badaha ku dhammaadeen waxaan intaas kusii darayaa oo aada markhaati ka tihiin in masiirkii dalka iyo dadkuba ay khatar weyn ku jirto dowladda oo gabtay mas-uuliyaddeedii qarannimo tii ummadnimo iyo tii wadannimo dib u hanashada qarannimada iyo sharafta iyo karaamada ummaddeenna waa waajib saaran golayaasha dastuuriga ah ma ahan in shacabkeenu naga rajo dhaco in caalamku tusaale ka dhigto ceebteenna soomaali waa naqanaa waa musuq maasuq burcadbadeed xagjir iyo wax badan oo la mid a mana ahan inaan baahideenna dhaqaale iyo midda amni aan ku filnaan weyno mudanayaa iyo marwooyin si aynu dhibaatada dalka daba dheeraatay aan wax uga qabanno waxaan u baahan nahay isbeddel dhab ah ma aha dowlad dowlad bedelaysa waxa weeye isbeddel habdhaqameed siyaasadeed waan kuwa hoos ku xusan waa inaynu bedelno habdhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dowlad baa ay wadata oo dadka ii jujuubaysa intaas waaba dhaaftayba waxay taagan tahay dowladdii intay timaaddo ay tidhaahdo hebel baan rabnaa hala doorto lacagteedana waa ka daba keenaynaa dalkan beec ma aha dadkiisuna beec ma aha waalidiinteen iyo aabbayaasheen aan ka dhaxalnay annagana carruurteennaa naga dhaxlaysa wax shilimaad gooye ma aha waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqayn lahayn golaha shacabkaad tihiin codkii shacabkaad tihiin wakiiladii shacabkaad tihiin waxaan ku shaqaynaynaa rabitaanka shacabka shacabku iyo dowladdu waa isku hal markay kala tagaan waa markay shabaab xoogaysanayso waa marka ay leynayso xildhibaanada waa marka shacabkeena ay leynayso waa marka ay noo diidayso horumarka saas darteed shacabka iyo dowladda iswadata cid walba waa ka adagta shabaab baana imaan karin dowlado shisheeyaan imaan karin saas darteed waa inaan shacabka u dhowaano waxaynu bedelaynaa habdhaqanka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro doortu doorashadu dhowdahay waa soo aragnay labadii kun iyo labaiyo tobanka waa tii baarlamaanka la xiray oo hawshii baarlamaanka loo weeciyey sayxayaal haddana sanad ka hor waa tii la xiray oo hawshii baarlamaanka sharafta lahaa loo weeciyey madal awoodda baarlamaanka iska leh hay-adda ugu sarraysa sharci dejinta waa baarlamaanka roolkooda ama doorkooda marna kama bixi karo habdhaqanka siyaasadeed ee ahaa in musharax in mushaharada ciidamada shaqaalaha dowladda iyo kan baarlamaanka aan loo arag xuquuq ay leeyihiin loo arko hadiyad markii la doo markii la doonto markii la doono madaxdu ay bixiso mushaharka shaqaalaha ciidamada iyo baarlamaanku ma aha hadyad ma aha waa xuquuq sharci ah waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan ognahay waa caado xumo waxyaabaheenna waxyaabaha dowladdan lix iyo toban sano la dhaqaaqi weyday waxaa ka mid ah isbeddel aan macno lahayn dowlad kastaoo timaada oo aada doorataan waxay uga tagtaa meeshaan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa saddex ra-isul wasaare iyo san walba in dowlad cusub la keeno marka hal sano see wax loogu qabanaya marka waxaa loo baahan yahay in arrintaasi wax badan laga bedelo dhaqanka ugu xun oo siyaasaddeena ku jira wuxuu yahay quus in la quusto oo la yidhaahdo meesha wax lagama qaban karo xaaladdan way adag tahay shacabkan dowlad ma rabaan xaqiiqi ma aha problemku shacabka ma aha problemku golaha shacabka ma aha problemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo wakhtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waa caado xun maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibaddaa jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba saddex jeer baxo ma aha saas darteed waa in la joojiyo dhaqan dhaqankaas waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil laska layska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee keliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun wey xildhibaanadu iyagaa keena madaxda iyagaa doortay iyagaa dhalay madaxweynaha ma aha keliya marka loo baahdo marka codka laga rabo keliya ma aha waxaa laga rabaa talaa laga rabaa waxaa laga rabaa inay dowladdaasi ay wax ka dhisaan waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul macnaheedu waxa weeye wiilasheenna dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas-uuliyadda amniga waxaan aaminsanahay waa arkay markaan baraaministarka ahaa waxay u baahan yahin marka la siiyo inay hanan karaan ooy dagaalyahano yihiin oo geesiyin yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aada ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu ilaah yidhaahdo in dowladdu awooddeeda ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkaan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxaa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waa weyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baawarta ku raaxaysanaynaa laakiin iskuma keeni kartid adoo dagaal ku jira adoo dagaal ku jira inay jidadku badda ka xiran yihiin dadkaad u baahnay arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weeye mudanayaal marwoyin inta aanan wax idinkaga sheegin barnaamijkayga siyaasadeed ee aan ugu magac darnay ama halku dhig uga dhignay nabad iyo nolol soomaali intaasi u baahan tahay nabad yaan u baahan nahay dad waaloo isku mid aan nahay waxba aan ku kala duunayn qoladan bannaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata nabadda soomaaliya horumarka somalia ma hor istaagi karto nolosha dadkeennu runtii waa mid aada u liidata soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa wadanka ugu faqrisan adduunka waana wadanka ugu qanisan ogaada marka loo fiiriyo natural resources barnaamijkaasna waa idin hor yaalaa waxaan rabaa inaan wax yar dib idin xusuusiyo ballantii aan aan hadda ka hor markii aan raadinayay in la yansixiyo aan hortiina ka ballan qaaday waxaan ka ballan qaaday arrimaha amniga inaan xoojiyo waxaan muddo yar gudaheeda annaga oo ilaahay kaashanayna aan magaalada muqdisho ka saarnay nabadiidkii oo markaas haystay magaalada muqdisho saad ogtihiinba boqolkiiba toddobaatan meel fog ma aha inay baar bulsho hoosteeda joogeen waad la socotaan maka mukarama lama mari jirin waxaan bilownay bixinta mushaaharaadka ciidamada amniga shaqaalaha dowladda iyo xildhibaanada xilligaas joogay waxaan dagaal adag la galnay musuq maasuqa oo aan isbeddel ku samaynay hay-adaha dhaqaalaha waxaana kordhinay dakhliga dowladda oo markii aan iscasilay oon ka tegey aan uga tegay khasnada dowladda toddoba malyan iyo bar meeshaan uga imid khasnad maran telefishinka qaranka waxaan dib u howlgelin iyadana bangiga dhexe oo xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda ay bilaabeen inay mushaarada ka qaataan mudanayaal iyo marwooyin waxaan si taas la mid ah maanta hortiina ka ballan qaadayaa inaan dhis inaan dhiso xukuumad fulisa arrim arrimaha ku xusan barnaamijka siyaasadeed ee nabad iyo nolol oo isagoo faahfaahsan aada haysataan saan sheegay waxaa nambar waniya ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku ku ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baa meeshay rabta weerarta shabaab baa meeshay rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood waa isu tegaynaa ama hadday hadday nabad qaataanna waa fiican tahay haddaysa nabad nabad qaadanna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal galayna waxaan ku samaynaynaa tirakoob ciidanka aan haysanno oo howlgeli kara ciidanka aan howlgeli karinna howlgab baan ka dhiganaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay maaha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeenu waa dagaalyahano waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadiid ay ku dagaali lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo allahu akbar leh saas darteed ciidamadeennu waa inaan siino tababar oo joogtaa oo la dareysiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan waa inaan siino daryeel ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshiis maran tahay waa inaan mushahar fiican siino waa inaan caafimaad siino haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno agabkoodu waa inuu u dhanyahay dalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortegi karo kuwa inkaarta ilaahay ku riday markaas waxaan ka rabnaa anshax inala yimaadaan iyo disbliin kii ku takrifada awooddiis ama shacabka dhibaateeya ama ciidanka la shaqeeya dhibaateeya haddii khasbiyan wuxuu feesgaraynayaa ama wajahayaa sharcigu wajahayaa kii wax dilayna waa dilaynaa kii dembi galana waa laga goonayaa dembiga moralkooda inaan kor u kicino oo annagoo la shaqaynayna oo garab taagan oo caanaha iyo biyaha ka dabawadna inaan moralkooda kor u kicino si ay uga hortagaan cadowgaan u soo maxaan ku rahda xaytay inay soomaaliya u diidaan nabad iyo nolol u diidaan tan ugu muhiimsan waxaa weeye command inay leeyihiin taliyo fiican inay leeyihiin kuwa dagaalka galaya taliyahaasi uu yaqaano waxa uu dagaalgalaayo wax laga rabo shuruucdiisa waa in isaga naftiisa la siiyo tababar tababar joogto ah maxaa yeele haddii uusan lahayn tababar tababarku u baahan yahay hadda ciidanku iyo iyo askartu waa saraakiishooda weye inaan isku dhafna ciidanka waa laga wada hadlaa laakiin wax adag ma aha wax adag maaha ciidamadii horaa noo jooga oo yaqaana sida loo rukuud garayo sida loo qoro ciidanka yaqaana waxaa la ii sheegay orogii oo koo iyo tobanka ahaa hal hal ku qabiil inuusan jirin macnaheedu waxay tahay hadda dagaal baan ku jirnaa qof walba oo soomaaliya oo yidhaahda dagaal diyaar baan u ahay dalka inaan difaaco oo u baahannahay laakiin waa inaan kordhino ciidanka oo aan isku dhafno arrinta kaleoo muhiimka ah oo qodobka labaad amniga ah abaabul shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed inaan u dhawaano wey cidda shacabka soomaaliyeed u dhow yaa guulaysanaysa waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale maaha waa shacabka wey shacabku waa inay dowladda aaminsan yihiin dowladdan idinkaan idinka raba inaad keentaan dowlad shacabku uu ku kalsoonaan karo shacabku waxaan ka rabnaa information inay keenaan macluumaadna siiyaan meesha ay ku jiraan shacabku waa inay dagaalka ka qayb galaan naftigooda shacabku waa inay dhaqaalaha bixiyaan oo loo wada istaago dalkaas sidii looga xoreyn lahaa hororta waa inaan miidiyaha aada isticmaalno annagoo culammada soomaaliyeed ay bannaanka usoo baxayaan iyagoo macnaynaya diinta muqadaska islaamka ah waxay tahay inaysan qabin qoladaasi waxa ay samaynayaan dhalinyaradan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in ay khasban yihiin iyaga naftigooda oo aysan ogeyn kuwa u taliya meelahay amarka ka qaataan oo loo soo diray dalkan inay burburiyaan oo khayraadka aan leenahay aan u tagno oo adduunka ay naga hor istaagaan wax alla wixii maalgelin ahaa oo loo baahnaa saas darteed cafis baan u fidinayna anaa ugu horreeya wax cafis u fidiyey dal gudaheeda waxaa noogu yimid saddex boqol meesha sarindil la yidhaahdo annagaa dhisnay kadibna dowlihii naga dambeeyey waa maamuli waayeen waxaaba qaatayba oo hadda maamulaya dowladda ingiriiska waxaa ugu horreeyey norwegianka yaa ugu horreeyey laakiin annagu cidna ma weydiisan taageero nin alla ninkii noo yimaado oo soo kasoo taga shabaabkana waxaan siinayna boqol dolar oo dagaal xaq ah wey maxaa yeele waxaa la rabaa in maxaan ku rahdaa diinteenna muqadaska ah la xumeeyo oo naloo tus inaan nahay dad xun sirdoonka inaan xoojinno baabuurtan qarxaya maalin walbaba waxaa weeye sirdoonka hadday awooddooda dhaqaale awooddooda aqoon haddii la siiyo waxaan aaminsanahay sirdoonka in la xoojiyo aqoontooda inay hawshaan baabuurtaan isqarxinaysa oo hoteelada iyo dadka shacabka leenaya in wax laga qaban karo waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idiin sheegaya waa sahal hal milyan oo doolar bishii in meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya boqol kun oo doolar in la siiyo haddii uu rabna dibadda loo diro dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa yaele annagaa ka mas-uula annagaa ilaalin weynin annagaa ilaalin weynin nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo aabbayaasha ku dhinto oo ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku dhahdaa dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso arrinta nolosha saan sheegay sloogankeenu waa nabad iyo nolol waana waxaan u baahannahay labadaas haddaan abbaarno waxaan aaminsannahay dalkan inuu noqon doono dalalka ugu khayraadka badan waxa uga horeeya haddaan nolol rabno musuq maasuq inaan la dagaalno musuq maasuqu waa cadowga siyaasadda cadowga dowladeed wey siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuq maasuquna wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa laba beri ka hor la soo saaray transparency international soo saareen sanadkii tobnaad inaan uga jirno wadanka ugu musuq maasuqa badan adduunka boqol iyo toddobaatan iyo lix baan uga jirnaa waddanka ugu horeeyana waa denmark maxaa noo diiday inaan denmark la tartanno marka maxaan ugu jirnaa inaan noqonno dadka ugu xun adduunka ilaan musuqmaasuqu macnaheedu waa tuug wey diinteennu ma ogola dad islaana nahay maxaana gaarsiiyey in adduunku nala yaabo ay yidhaahdaan dadkaan bini aadan ma aha walaalayaalow mudanayaali marwooyin haddaad i doorataan musuqmaasuqayga musuqmaasuqu waa taargetkayga ugu horeeya wey waa la dagaalamaynaa si foor xunna waa ula dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala dad ummaddana waa ku ceebeynaynaa xabsi dheerna waa xabsi dheerna xabsi dheerna u diraynaa kaabayaasha dhaqaalaha inaan soo celino si dhallinyarada soomaaliyeed oo shaqla-aanta haysato ay shaqooyin uga helaan waa inaan maalgelin shisheeye keenno maalgelin shisheeye ma imaanayo waddan musuqmaasuq hareeyey marna ma imaanayo maxaa yeelay yaa tuug wax ku darsanaya dadkaas waa dad nadiif ah ma denmark ku imaanaysa ku imaan mayso maxaa yeele rikorkaagaa yaalla waa inaan isa saxna annaga oo aan noqonno dad islaan oo sax ah oo raba waktiga caalamka hadda uu ku nool yahay twenty first century yihahdo inaan ku noolaano dib u heshiisiinta dib u heshiisiin aan samayno dad waalaalnahay waxaan ku kala duwannahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay kala fogeynayaan laakiin dadka soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saaraynaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tegayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogtana waa u qorina hadduu ilaah yidhaahdo waxaan kaloo rabaa inaan dhammaystiro wadahadallada u dhexeeya walaalahayn somalilan iyo dowladda dhexe soomaali waa dad waala ah ma kala maaranno wixii ku dhaca annaga nagu dhaceen wixii annaga nagu dhacna waa naga naxayaan waa isu baahannahay ma kala maaranno waana inaan ugu hambaliyano runtii horumarka ay ka gaareen inay deganaansho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale inay sameeyaan waana wax muhiim ah in looga daydo insha allah haddii ilaahay aada siisaan codkiina aada siisaan inaan meeshaas ka bilaabo dadkaas waalahen inaan la fadhiisanno wax alla waxay tabanayaan si daacada oo ilaahay hortiisa inaan ugala xaajoonno maxaa yeelay annagu dad yar yaan nahay oo isu wada baahan marka mar walba waa u baahannahay arrintaasi waxaa sal u ah nabadda iyo nolosha aan sheegay dowlad wanaag iyo sarreynta sharciga dowlad wanaag waxa weeye wada shaqayn u dhexaysa madaxweynehay ka bilaabanaysaa iyo prime ministerka saan ognahay laga soo bilaabo two thousandkii ilaa had madaxweyne walbaba wuxuu shaqada ka shaqada ka tuurayay prime ministerro ninka ugu yar yaa saddex prime minister keenay macnaheedu waxay tahay arrintaas waxaa lagu wada shaqeynaya awalba dan gaara dan guud ummadda iskuma qabsato haddii ninka madaxweynaha uu baraamis ku keeno dan guud waa inuu keeno qof ka fiican maaha inuu raadiyo qof xun ama qof liito inuu keeno maaha hadday wax isku qabsadaanna in baarlamaanka sharafta leh in lasoo dhexgeliyo hawsha oo la yidhaahdo haye tala fiican keena marka labadan labada tala isku haynaayo ilaan dan gaara ma jirteen tala fiican keena waxaa laga yaabaa tala ka fiican labadooda in la keeno sarreynta sharciga waa muhiim waa waxyaabaha aan runtii ka gaabino wey haddii madaxweynuhu ka gaabiyo sarreynta sharciga ra-iisul wasaaraha waa ka gaabin dowladdo dhanna waa ka wada gaabinaysaa waxaa masaal u ah matal u ah example u ah madaxweyneheenna hadda jooga oo wakhtigiisa dhammaaday sharci kuma fadhiyo intuu idin hor yimid baarlamaanka hor yimid idinma oran waktigii waa haleeli waayo waxaan u baahanahay wakti dheeraada iigu dara oo isharciyeeya idinma oran laakiin idinka waa sharciyeysan oo guddoomiyihii baarlamaanka waa sharciyeysan laakiin isaga ma soo marin lebalkaas saas darteed waxa weeye in la joojiyo dhaqankaas dhaqan fiican ma aha maxaa yeelay madaxweynuhu waxaa la rabaa inuu noqdo inuu noqdo good example oo lagu daydo nidaamka federaalka ah nidaamka federaalka ah waxaan u baahan nahay inaan si rasmi u hirgelino hirgelintana ama dhaqangelintana nidaamka federaalka ahna waxaa loo baahan yahay in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo la qabyo tiro kadibna afti loo qaado waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada halkan ku jirta oo aan isleeyahay number fiican waa kusoo waa soo galeen baarlamaanka waxaa soomaaliya soo maray dowladnimadeeda saddex jiil jiil hore oo axyaa wadani ahaa oo ka saaraya dalka gumaysiga oo qabiilka banaanka iska dhigay oo midnimada soomaaliyeed xoojinayay aad bay usoo shaqeeyeen ilaahay ha siiyo naxariistiisii waxay soomaaliya keeneen meel dowlad aan ka noqon karno jiilka labaad waa jiilkii dowladda noqday oo soo socday ilaa sagaashan iyo kowdii jiilka saddexaad waa dhalinyada hadda soo gashay qaarkood oo ku hana qaaday burburkii waxaan rabaa inaan xuso gudoomiyaha baarlamaanka hadda ka hor maxaan ku raha mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo uu dhalinyaro la hadlaayay dhalinyaradaasi wuxuu ku yiri hadal taariikhi ah wuxuu ku yiri naga raali ahaada saddex jeer naga raali ahaada oo naga raali ahaada waayo idinma diyaarin wixii jiilkii annaga naga horreeyey oo s y l ka ahaa ay noo diyaariyeen oo wadanimada ahayd waxaan marka su-aal ah marka jiilkaas dambe oo hadda jooga jiilkaas dambe oo hadda jooga oo dhalinyarada u badan xildhibaanka xildhibaanada u badan shalay markaa jaamacadaha dhiganayseen waa la yaabanadeen siyaasiyiinta soomaaliya soomaaliyeed waa la yaabanadeen waxaad lehdeen maxaa ka hadlaysan lix iyo toban sano waa badan tahay maxay wax isu qabsan waayeen maxay wax u halaysan yihiin hadda idinkaa qalinka haysta qalinka idinku gacantiida kuu jiraa waxaad kala dooranaysaan marka dhalinyaro xildhibaan way sharfantihiin waxaad kala dooranaysaan inaad sidii gudoomiyaha baarlamaanka aad raaligelin siisaan kuwa idinka dambeeya oo aad tidhahdaan markaan qalinka haysanay wax waa idiin qaban weyn oo dana shaksi aan qaadanay ama kuwii axyaa wadani ee s y sha ahaa oo midnimada soomaaliyeed keenay jidkoodaad qaadaysaan oo waddankan badbaadidiisa horseedkiiaad ka noqonaysaan dumarka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed oo iyaguna qayb weyn ka qaatay baarlamaankan hadda aad baan ugu faraxsanahay inay kusoo bateen laakiin aysan dhammaystirmin boqolkiiba soddon laakiin waa taariikhi waa arrin taariikhi ah waxaana si dara ah soomaaliya waxay noqotay meesha dunida ugu xun ee hooyada iyo dhallaanka qiyaastii boqolkiiba lix ilaa toban hooyada dhalatay hooyad uurka leh boqolkiiba lix ilaa toban waxay halis u tahay inay dhimato ama ay mul raacdo boqolkiiba toban ilmaha dhalanaya waxaa laga yaabaa inay dhintaan infant mortality inay u dhintaan hooyada soomaaliyeed waa tan markii dhib dhaco qaxda waa tan ooyeysa markii ilmihii ay ku baba'aan badda waxaan ka codsanayaa codkiina si aan u badbaadino dhallaanka iyo haweenka soomaaliyeed oo runtii dhib kugu daran iyagu ku dhacayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali